faraa'id almadkuura waxay khayru umma ku yihiin buu yidhahday shuruudyadii lasoo sheegay fil aayati aayadda lagu sheegay ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billah shuruudyaha aayadda lagu sheegay alimaam lmufasir ibnu kaiir raximah llah markuu aayaddan fasiraya isna wuxuu yidhahday markuu sheegay dhowr axaadiid oo kami ku saabsan fii fadli hadihi lumma ayuu wuxuu yidhaahday fa hadihi alaxaadiid fii macnaa qawlihi tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas wuxuu yidhaahday axaadiidtani waxay la macno tahay buu yidhi qowlu llahi tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas markaasuu yidhi faman itasafa min hadihi lumma bihadihi sifaat qofkii ku sifooba ummadan ka mida sifaatkaas qofkii ku sifooba dakhala macahum fii hada ahanaa'i calayhim ammaantan ummadda la ammaanay wuu la soo gelaya walmadxi lahum ilaa an qaal ilaa uu yidhi shaykhu lislaam ninka la yidhaha waxaan dhihi lahaa alimaam ibnu kasiir waman lam yatasif bidalika ashbaha ahla alkitaab qofkii sifooyinkaas aan ku sifoobin oo alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar aan ku sifoobin wuxuu shabahayaa buu yidhi ahlulkitaabki aladiina damahum allahu biqowlihi tacaala kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu iskamaysan reebi jirin munkar ay sameeyaan waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf sidaas alla subxana watacala wuxuu kaluu yidhi waltakun minkum ummatun ha idinka mid noqoto ummad yadcuuna ila alkhayri dadka khayrka ugu yeeray wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar waulaa'ika hum lmuflixuun waa amar ilaahay wuxuuna amrayaa in ummadani laga helo jamaaco u istaagta oo dadka khayrka ugu yeerta oo munkarka inkirta macruufkana amarta alimam ibnu kaiir wuxuu yhi walmaqsuudu min hadihi alaaya an takuna firqatu min hadihi lumma mutasadiyatan lihada shani maqsuudkii ujeedada aayadda waxay tahay in la helo ummad ummadda yani firqa ummadan ka mid ah oo u banbaxda shanigan oo alamru bilmacruf wanahy can lmunkar wain kana dalika waajiban cala kuli fardin min alummati bixasbih waajib ha ku ahaata buu yidhaahday qof walbo ama fardi walbo ummadan kamida bixasbih kalaamkii alimam ibnu kaiir waa dhammaaday wuxuu yidhi wa min alamri bilmacruf wanahy can lmunkar waxaa ka mida marka jarxu lmajruuxiin kuwa jarxiga mudan in la jarxiyo majruuxiinta in la jarxiyo iyo mubtadicada in la jarxiyo ila mubtadicadu waxay ka mid yihiin min almajruuxiin bay ka mid yihiin waa jarxu majruuxiin min alruwaati walmubtadica labadaba in la jarxiyo waxay ka mid tahay min alamri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar oo hadday ummadaani ay ka tagto khayriyadu ay ka zuulayso walidalika sheikh lislaam ibn taymiya wuxuu yidhahday kama fii minhaaji sunna kitaabkiisa la yidhaha minhaaji sunna mujalladka shanaad laba boqol konton iyo saddex wuxuu yidhi walamru bsunnati wannahyi can lbidca huwa amrun bimacruufin wanahyun can munkar wuxuu yidhaahda wlmru bsunnati wannahyu can lbidca in sunnada la is amro iyo in bidcada la iska reebo huwa amrun bimacruufin wanahyun can munkar waa macruuf la is amro iyo munkar la iska reebo wy wahuwa min afdal alacmaali asaalixa wuxuu yidhi acmaasha saalixada kuwa ugu fadliga badan labay ka mid tahay marka in ahlubidca laga hadlo oo ahlubidaca la rodiyo waa min afdal alacmaali asaalixa acmaasha afdal alacmaali asaalixa marka ka tegiddeedu ninkaan isku ammaanay markaasuu yidhi anigu dadka kama hadlo anigu dadka arrimahooda ma raacraaco wuxuu rabaa inuu is-ammaano inuu is-ammaano rabaa fi lxaqiqa waa isjarxinaya walidalika sheikh islam ibn fi manhaaji sunna wuxuu yidhi wuxuu yidhaahday aljaahilu yuriidu an yamdaxa fayaqdax sheikh islam ibn taymiya saas buu yidhi jaahilku wuxuu rabaa buu yidhi inuu wax ammaano oo fayaqdax waxbuu jarxinaya ammaan buu isleeyahay jarxi buu ila imaanaya yani asigu ismale wax jarxi laakiin wax ammaan buu isleeyahay ninkaani waxaa ku dhawowday kalaamkaa sheikh islam ibn taymiya ayaa ku dhawoobay aljaahilu yuriidu an yamdaxa fayaqdax jaahilku wuxuu rabaa inuu wax ammaano markaasuu fayaqdax waxbuu jarxinaya inuu marka isku ammaano inuu ka tegay wax ka mid ah alamru bilmacruuf annahy can lmunkar taasi ammaan maana waxay kutusaysaa liidnaantiisa iyo inuu yahaba majruux wuxuu kaloo ku hadlay waxyaalahan sheegayno dhan waxaa loogu laaban karaa labada shariid u baxshay fatxulmanaan waxyaalahu ku hadla waxaa ka mid a wuxuu yidhahda waalkalaamu fi nnaasi laysa min da'bi salaf hadalladuu yidhi bay ka mid tahay macnaha in dadka laga hadlo caadada salafka kama mid ahayn salafku dadka laga hadlaayo min manhaji salaf kama mid ahayn in dadka laga hadlo hadalkaas u fiirso waxaad moodaa ninkan waxa madaxiisa ka soo baxayo warba uma hayo waxaad moodaa inuusan kutuba ahlicilmi in badan akrin ama uusan fahmin ama uusan ku tadaburin sababtoo a ninkan waxay ku sheegaan nimanka xisbiyiinta ee buubuuniya waxay yidhahdaan waa waxay yaqaano waa nin muxadid hadduu muxadid yahay muxadid ama muxadid oo wax ka yaqaano wuxuu gara lahaa kutubtii jarxi wa tacdiil buu gara lahaa wuxuuna ogaa lahaa min baabi alamr bilmacruf annahy can lmunkar inay ka mid tahay jarxu majruuxiin min ahli lbidaci waruwa intaba waxaa muuqata ninkan inuusan akrin ama uusan warba u hayn kitaabka la yidhaha almiisaan lidahabi hadduu akriyana waxa weeye uusan ku camal falaynin ama talbiis buu ula jeedaa waa jaahil ama waa mulabis almiisaan lidahabi alimaam dahabi slafku in badan kamid wuxuu ka soo naqlinaya ayagoo le fulanun kadaab fulanun matruuq fulanun dajaal fulan yani qofkii rabo waan ka, waan ka akri karaa kama mid aha miya min manhaj salaf marka sidaasoo kale akri tahdiib alkamaal lilmizi tahdiib tahdiib lilxaafid aljarx wtacdiil libni abi xaatim u fiirsa ciwaanka aljarx wtacdiil ciwaanka dhanac wuxuu yahaa aljarx wtacdiil in waxna la jarxiyo waxna la tacdiiliyo waxaa laga soo naqlinaya waa imat salaf qaala abu xaatim qaala abu zurca qaala albukhaari qaala alimaam axmed qaala ibnu maciin qaala ibnu lmadini wahaakada yani waxaa lasoo naqlinayaa waa a'imadii salafka oo wax jarxinaysa fulan bay waxay yidhahdeen kadaab fulan bay waxay yidhahdeen waa matruuq fulan bay waxay yidhahdeen waa raafidiyun khabiid fulan waxay yidhahdeen waa jahmiyun khabiid fulan waxay yidhahdeen waa qadariyun khabiid wahaakada kutubu salaf sidaasay uga buuxeen waa mali yani qof walba oo adnaa yani cilmi leh waa wuxuu gara kara wey oo hadduu maktabada galo kitaabka ugu dhow soo qaad waa taqriibu tahdiib oo qof walba uu sito taqriibu tahdiib kala fur iqatun daciifun majhuulun kadaabun matruukun iqa waa tacdiil kadaab waa jarx tajriix wey yani matruuq waa tajriix wahaakada laakiin waxaad moodaa inuusan war u haynin ama yani talbiis uu ka wado talbiiskan waa lagu yaqaanaa hadda ahlubidca marka kutubtaas aimatu salaf hadduu akri lahaa hadalkaani ama uu yani sidii ay tahay ugu dhaqmayo ama uu rabo ay daacad ka tahay itibaacu salaf ninkaa hadalkaa kumuusan hadlayn laakin alhawaa tucmi watusim hawadaa qofka indha tiraysa oo dhaga tiraysa kalaamka waa akrinayaa kaanahu inuusan arag waa maqlayaa kaanahu inuusan maqal saasaa lagu yaqaana ahlubidaca ninka la yhado bashiir shir waxaa loo yidhi waxaa ka mid ah dadka qaar baa waxay yidhahdeen buu yidhi anaa la isku khilaafa buu leeyahay qaar waxay yidhahdeen waa salafiy jadiid qaar waxay yidhahdeen waa min alitixaad horta ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy walaa tanaabazuu bilalqaab salafiy jadiid wax la yadhaha maba jiraanba salaf iyo jadiidna wax kulmi kara haba yaraatee maleh yani ma aha haba yaraatee ma kulmi karaan salafna waa wax hore jadiidna waa wax cusub asalafiya nisbadaasna waa nisba haba yaraatee wax qubaara uusan ku sugnayn nisbadaasu waa nisba nisbatu aa'ifa almansuura bimacnaa waa yani waxay ka mid tahay min asmaa'i aa'ifa almansuura sida loo leeyay aaa'ifa almansuura alfirqatu annaajiya ahlu sunnati waljamaaca ahlu lxadiidi shariif sida sheekh binbaas soo yidhi waxyaalaha shekh binbaas hadda aan ka soo arno waxaa ka mid inuu yidhi asalafiyuun asalafiyuun waa nisbatun ila salaf laakiin rag waxaa jira madaxa xanuunaya markay salafiyiin maqlaan waxaan leenahay muutuu bikaydikum yani caradiinna ku dhinta intisaabkaa salafka loo nisbo sheeganaya waa intisaab cilmi iyo camalba u baahan markii marka salafinimada inta u nisbo sheegtay nimankan itixaadka ah cidna ay ka aqbali weyso oo la cadeeyey inxiraafka ay ka inxiraafeen can manhaji salaf aya waxay bilaabeen inay alqaab marba bixeen marba laqab ay la yimaadaan taasna hadda waa min simaati ahlilbidac waa noo imaan doontaa min simaati ahlilbidac inay tahay in ahlulxaqa alqaab loo sameeyo hadduu ka wada marka salafiya sheikh lislaam ibn taymiya wuxuu leeyahay laa cayba calaa man intasaba ila salaf yacni ceeb ma leh qofkii u nisba sheegta salafka qofkii salafka u nisba sheegta haba yaraatay wax lagu ceebeeya maleh alimaam dahabi aqri fi siyar aclaam nubala markuu u tarjumay yani kitaabkiisa siyar aclaam nubala markuu u tarjumaynayo alimaam daar alqutni wuxuu leeyahay wa kana salafiyan daar alqutni wuxuu ahaa salafi sidaasoo kale fi siyar imaam dahabi waxyaalahu leeyahay waxaa ka mid ah qofka aalibka waxaa looga baahan yahay an yakuuna naxwiyan lugawiyan bakiyan salafiyan waxyaaloo sheega waxaa ka mid yahay salafiyan waxaa looga baahan yahay inuu salafi ahaado nisbata ila salafi saalix inuu nisba sheegto salafu saalix taa haba yaraatee cidaan jaahil ahayn ma inkirayso taa cidaan jaahil ahayn ma inkirayso sida adigoo kale ama inuu yani inay yidhahdeen salafiya jadiida waa ama qaarkood waxay yidhahdeen buu yidhi inuu min alitixaad sawaabku waxa waaye qowlka labaad annaka min alitixaad laakiin waa asqarinaysaa yani waa say culimmada kugu xukumeenoo qudbiyun mutasatir bay yidhahdeen sida adigu aad sheegtay yani waa qudbi mutasatir waa asturaysaa waa isqarqarinaysaa walimu maa xaaka fii nafsika wakarihta an yaطalica calayhi الnaas nabiga alay sl sla wuxuu yihi ismigu waa waxay qalbiga qofka kusoo laalaabtaa uuna qofku naco in lagu arko marka itixaadnimada waa ka dhuudhuumanaysaa laakiin fi lxaqiiqa waa ta xidbinimadaadana waa mid cad talbiis mulabisnimadaadana waa mid cad laakiin qofka dadka aad leeda waa igu khaldameenoo qaar macnaa waa kala gara waaye cidda ku kala garawaysaa waa qof jaahil wey qofka ku kala garawaya qof jaahil ah laakiin qof manhaji salaf yaqaana oo xaqa garanaya xaalkaagu waa u cadyahay xaalkaagu ma qarsoona ninkii yidhaahdaa kalama garanayo masalafiya mase waa itixaadna waa nina manhaji ahli sunna ka aqoonin min manhaji ahlibida waxba aan kala saari karin kuna yani yani kuna inkidaacna uu kula dhacay talbiisaadkaaga waxyaalaw sheegay ninkaa waxaa ka mid haddaa taa inta gudubno wuxuu yidhahday asheekh cabdilmuxsin xafidahu llah wuxuu ka mid yahay buu yidhi min baqiyat alculamaai alkibaar yani waa yani waxa u markhaati kacay waxa waye waa cadowgiisii ilan asheekh cabdilmuxsin alcabaad wuxuu ka mid yahay min ama min culamaai ahli sunna buu ka mid yahay ninkan wuxuu u markhaati kacay inuu ka mid yahay baqiyatu alculamaai alkibaar waana wuxuu yidhi waa naa'ib sheekh ibnu baaz fi ljamic alislami lama inkiri karaane culamada ahli sunna cid inkiri kartaahe mala xaqooda ilaa qof jaahiloo safiiha waa gooniyiisa wuxuu yidhahda markaa asigoo ka hadlaya wuxuu yidhi faalix lxarbi ayuu wuxuu yidhi lam yaslam ilaa man lam yus'al canh qofkaan la weydiin mooyaane cid kale saalix faalixulxarbi kama nabadgelin kama nabadgelin wuxuu ka hadlay buu yidhi fi sheekh ibnu baaz wuxuu ka hadlay ibnu cuthaymiin wuxuu ka hadlay albani waxa saas dhahay waa bashiir sheen wuxuu ka hadlayan waa faalixulxarbi wey marka ninkaana wuxuu ku tilmaamay ru'uusu haaulaai faalixulxarbi buu yidhi ahlu salafiyiinta waxaa madax u ah buu yidhi faalixulxarbi u fiirsa talbiiskaas faalix alxarbi salafiyiintu wuxuu uga dhigay ra'si inuu faalix alxarbi yahay markaasu wuxuu soo naqliyey kalaamkii asheekh cabdilmuxsin alcabaad oo uga hadlay fi faalix alxarbi taas horta waa min qalbi alxaqaa'iq faalix alxarbi laysa min ru'uusi ahli min ru'uusi salafiyiin horta salafiyiinta ru'uustooda kama tirsanaa culimmadooda waaweynna ma aha wuxuu ahaa nin salafi ah markii hore waa inxiraafay inxarafa can manhaji salaf sidii yani qayrkiisba u inxiraafeen buu manhajka salafka uga inxiraafay markuu inxiraafka uu la yimidna xaalkiisa waxaa cadeeyey culamaa dacwa salafiya waxaa cadeeyey culamaa dacwa salafiya mila asheekh cabdilmuxsin alcabaad sida hadda ninkaa uu sheegay asheekh cabdilmuxsin alcabaad marka wuxuu cadeeyey xaalkiisa waa nin ka guuray oo ka tegey manhajkii salafka waa nin salafiyadii gooyey oo culamaa salafiya ka hadlay amaa nin ra'si salafiya ah haba yaraatay sheekh weyne sheekh cabdilmuxsin alcabaad kama uusan ahaada faalix arbina salafiyinta laftirkooda waa ka hadlay ninkaan waxaa laga yaaba inuu ogyahay laakiin uu ka wado talbiis inuu ka wado talbiis waxaa ka hadlay sheekh alcalaama cabdilmuxsin alcabaad waxaa kaloo ka hadlay asheikh alcalaama rabiic ibnu haadi almadkhali xafidahu llahu tacaala waracaah waxaa ninkaas ka hadlay oo radiyey sheikhuna alcalaama yaxya ibnu caliy alxajuuri xafidahu llah dhammaantood a'immadaas culummadaasi waxay ka hadleen waa ninkaas xaalkiisana way caddeeyeen xaalka ninkaas ma waxaa caddeeyey marka shariif cabdinuuri adiga mase waxaa caddeeyey culamada dacwa salafiya xaalka ninkaas culamada dacwa salafiya caddeeyey amaa adinka adinkii ayagu hadda waxba isma dhaantaan sababto asiga iyo adinka waxba isma dhaantaan faaqidu shayin laa yucطi nin aan waxba heli karin waxba madad ma siin karo bal adinkaa ka liita oo waxa weeye inxiraafkiina uu yahay mid yani waadix oo ariiqii salafka si toosa u garab maray taas waa mid qowlka uu leeyahy marka waa qaa'idu salafiyiina waa iftiraa horta waa been abuurad wey been abuuradkuna waxaa lagu yaqaanaa waa xisbiyiinta waa ruknun min arkaanihim alaaaa waa saddexda rugni ee ka mid ah rugniyada xisbiyiinta ka mid ah rugniga koowaad waxa weye alkadib rugniga labaad waxa weye atalbiis rugniga saddexaadna waxa weye alkhidaac hadda marka la yaab ma leh arkaantiina mid ka mid aad la timid oo ah aliftiraa walkadib been abuurad wuxuu yidhahday adilatu cumaan awha min bayt lcankabuut wallahi wuu ku dhaartay yani adilada sheekh cumaan waxay ka jilicsan tahay oo ka daciifsan tahay buu yidhaahday guriga cankabuutka macnaha caarada guryaheeda taasuu ka wadaa wuxuu yani waxaan leeyahay alla subxana wa tacaala wuxuu yidhaahday walaa tutic kulla xallaafin mahiin horta qof walboo dhaartahay inuu sidku ku dhaaranayo daliil uma aha adilada sheekh cumaanna waa adila qawiya kaafiya fi tabdiici sheikhik yani adila qawi ah oo ku filan shariif cabdinuur tabdiiciisa wey adilada uu sheegay sheekh cumaan laakiin tilmaamidda aad ku tilmaamtay inuu ya owha min bayt alcankabuut waxa weeye kamaa qiila ramatnii bidaa'iha wansallad siday yidhahdeen waa mahmaha carbeed ramatnii bidaa'iha wansallad bimacnaa marka hore igu tuurta waa iiga siibat macnaa waxa wuxuu qofku ku sifaysnaa inuu qeyrkiis ku tuuro wuxuu qof ku sifaysnaa inuu qeyrkii uu ku tuuro marka waxaa lagu sifeey kara maanta inay yihiin adiladiisa owha min bayt alcankabuut waa adiga ama adilada sheekh cumaan inay qawi tahay waan u tegi doonaa insha allah wuxuu yidhahda ninkaan sheekh cumaan wuxuu yidhi shariif cabdinuur acana fi lculamaai alkibaar fi sacuudiya yani shariif cabdinuur wuxuu dacniyey culammada waaweyn ee sacuudiga oo shariif cabdinuur muxuu ku dacniyey wuxuu yidhi laga qaadan maayo fi umuuri siyaasa fi umuuri siyaasa arrimaha siyaasadda culamada sacuudiga lagama qaadan maayo culamada waaweyn macnaha wax ka wada lajna daa'im iyo raggaas sababtu u cileeyo shariifku wuxuu yidhi sababtoo ah duquud baa saaran culays baa saaran macnaha waxa weye dowladda dakdi ku haysa iyo culays marka ayuu sheekh cumaan wuxuu yidhaahday taasi waa durid la duraya ikhlaaska culammada ninkaa bashiir marka wuxuu yidhaahday mas'aladan waxay ku tacalluqdaa khaliijkii yani qadiyat alkhaliij qadiyat alkhaliij waxay ahayd markii maraykanku uu kusoo duulay yani waxaan dhila markii ciraaq ay kusoo duushay kuweyn maraykankiina uu yimaaday sacuudigii dhulkaas qadiyadaas waa dadku kolley waa maqleen maqal ahaan way u maqleen qadiyat alkhaliij marka ayuu tasatur ku samayso ninkaan hoosta ka galay oo wuxuu dhahday qadiyat alkhaliij ku tacalluqdaa haddii marka bisababi qadiyat alkhaliij shariif cabdinuur looga saaro min ahli sunna haddaba ahlu sunnaha ha laga saara buu yidhahday albani sababtoo albaniya qadiyat alkhaliij ku khilaafay buu yidhahday culamada sacuudiga marka haddii qadiyat alkhaliij looga saaray shariif cabdinuur ahlu sunnaha darteed haddii qadiyada darteed looga saaray haddaba ha laga saaro ninka la yidhahdo imaam alalbani waxaan ka leenahay taasi waxay tahay horta waa rugni labaad oo min arkaanikum ka mid a arkaantiinni waana talbiis wey horta ha isku asturin qadiyat alkhaliij sababtoo ah qadiyat alkhaliij waxaa isku khilaafay waa culamaa ahli sunna culamaa ahli sunna ayaa isku khilaafay amaa xisbiyiinta ayagu falaa yuctadu bikhilaafihim walaa wifaaqihim hadday khilaafaan iyo hadday waafaqaanba ayagu tirada kuma jiraan sababtoo marka hore asxaabu lahwaa bay ahaayeen marka hore waxay ahaayeen asxaabu lahwaa ayagu marka khilaafkooda iyo wifaaqooda midna waxa weeye faa'iido ma leh laakiin waxa la ixtirsanayo oo la xisaabsanayo khilaafkooda iyo wifaaqooda waa culamaa ahli sunna culamaa ahli sunna way iskhilaafeen alimaam albani raximah llahu tacaala iyo alimaam ibnu baaz iyo ibnu cusaymiin iyo culamaa sacuudiya guud ahaantood oo dhinac ah iyo imaam albaniya markaa dhinac ahaa oo qadiyada ka doodeen qadiyada ay isku haysteen waxay ahayd mas'ale khilaafiya ah bayn alculamaa qadiiman waxadiian horena la iskugu khilaafay markaa kadibna yani khilaafkuna qadiiman waxadiian waa jireen oo waxay culamada hore iskugu khilaafeen ma banaan tahay isticaanat lkufaar fi qitaali lkufaar ka fiiri kutub lfiqi fi lmuqni libni qudaama fi lmajmuuc linawi kutubtaas oo dhan waad ka helaysaa yani waxa la isku khilaafay waxay tahay ma banaan tahay isticaanat lkufaar fi qitaali lkufaar culamada waa isku khilaafeen asheekh ibnu baaz ibnu cuthaymiin iyo culamada sacuudiya waxay rajaxeen inay banaan tahay yani iyadoo shuruudeedii wadata asheekh alalbani wuxuu rajaxay inaysan banaanayn waa mas'ale fiqiyo culamadaasi dhexdooda khilaafku mar yani isku khilaafeen amaa inay xisbiyiintu ku hoos gambadaan oo masaladaasoo kale ay wax ka raadiyaan taas waxa meelaysan waxba ka helayn wey taas taas waxa weeye in qofka uu ka ugaarto yani bayn almaai alcakir taasna waxba ka heli maayo laakiin sheekh cuثmaan xafidahullah wuxuu ku qabsaday shariif cabdinuur ma ahayn qadiyat alkhaliij ninka hadda wuxuu dhigayaa in qadiyat alkhaliij la isku qabsaday oo yani sheekh cuثmaan qadiyat alkhaliij darteeda uu ku tabdiiciyey shariif cabdinuur hadalkaasi waa talbiis sidaan hore u sheegnay muxuu marka ku qabsaday waxay tahay wuxuu ku qabsaday hadalkiisa ah umuuru siyaasa waxba laga weydiin maayo laguma kala soonaan karo kalaamkaas shariif cabdinuur waayo kalaamka waxa lagu haysta shariif cabdinuur kalaamkaasa lagu haystaa yani inaan laga qaadanayn fi umuuri fi umuuri siyaasa inaan culama sacuudi laga qaadanayn laakiin mas'aladu maaha mas'alatu alkhaliij laakiin ninkan waa yani wuu ku gambanaya dirci buu ka dhiganaya qadiyat alkhaliij asheekh cuthmaanna maba ka hadlin qadiyat alkhaliij maxaa raajixa maxaase marjuuxa asigoo qodobkuu soo qaato waxay ahayd dacnuhu fi culamaai sacuudiya duritaanka shariifka uu duray culamaa sacuudi muxuu ku duray kalaamkiisa ah umuur siyaasa laga qaadan maayo sababtoo ah duquudaa saaran iyo culaysyaa saaran hadalkaas wey hadalka lagu haysto shariif cabdinuur laakiin sidaa uu sheegay alimaam muqbil ibnu haadi alwaadici raximah llahu tacaala raxmatan waasica markuu ka hadlayay xisbiyiinta wuxuu yidhaahday arkaanu lxisbiyati alaaa wa fi lxaqiiqa arkaanta shiikh uu sheegay qofka ku tadabura waa ka wada helaya dhammaan xisbiyinta waa ka helaya waanu miday aad u dabaqeen wey ka qaada marka min mujarib wuxuu yidhaahday alkadib rugniga koowaad wuxuu yidhi waa beenta xisbiyiintuna beentu maba ka xishoodan sida hadda ninkaan oo kale we rugniga labaad waxa waye atalbiis rugniga saddexaad waxa waaye buu yidhi alkhidaac saddexdaas rugni saddexdaba labadaas cajal ee ninkaas bashiirku uu duubay saddexda waad ka helaysaa kadibka waad ka helaysaa asoo beenta sheegaya talbiisaad ka helaysaa iftira yani waxaad ka helaysaa khidaaci intiiba waa ku dhaboobay marka muxuu diidayaa inuu xisbiya laa shaka inuu xisbiya sababtoo sifaat xisbiya waa kugu dhamaysanta waa kugu dhammaystiranta tacniga shariif cabdinuur uu tacniyey culamaa sun ahlu sunna ma uga baxayaa sunnada horta waxaa lagu yaqaanaa tacanu culamaa ahli sunna waxay ka mid tahay min calaamaati ahli lbidac calaamadaha ahlubidaca lagu garto ninku inuu ahlubidac yahay waxaad ku garanaysa waxaa ka mid ah tacnuhu fi culamaai ahli sunna sidaa anigu maanan dhihin waxaa yidhi ahlulcilmigi waxaa yidhi culamaa salaf ninka la yidhaahdo alimaam abu xaatim alraazi almutawafaa sanata sabcin wa sabciina wa miatayn wuxuu yidhaahday min calaamaati ahli lbidac alwaqiicatu fi ahli lahar calaamadaha ahlubidaca waxaa ka mid ah in lagu dhaco fi ahli lahar ahluaharka in lagu dhaco yani ahlu sunnaha in la tacniyo waxay ka mid tahay min calaamaati ahli lbidac bay ka mid tahay hadalka aharkaas waxaa wariyey allalakai fi sharxi ictiqaadi ahli sunna mujaladka koowaad safxada qotoobaataniyosagaa sidaasoo kale waxaa wariyey abu cuhmaan ismaaciil asaabuni fi caqiidati salaf wa asxaabi alxadiid sidaa markaa waa aharkii abu xaatim wuxuu yidhahda calaamaadka ahlubidaca waxaa ka mid ah alwaqiicatu fi ahli ahar sidaasoo kale ninka la yidhaha alimaam axmed ibnu sinaan alqataan wuxuu yidhi laysa fi dunya mubtadicun ilaa wahuwa yubqidu ahla alxadiid ma jiro buu yidhahda adduunka nin mubtadica ilaa ahluxadiidku uu caroonaya wuu nacaya waa sida sheikhaa hadda u duraya yani culamaa ahli sunna rawaahu abu cuhmaan asaabuni fi caqiidati salaf wa asxaabi alxadiid alimaam abu cuثmaan asaabuni wuxuu yidhahda fi caqiidati salaf asxaabi alxadiid wacalaamaatu ahli اlbidac calaa ahliha baadiyat daahira calaamadaha ahlulbidaca ehelkeedu wuxuu yidhahda waa mid ka muuqata oo daahir ah wa adharu aayaatihim wacalaamaatihim calaamaadkooda iyo aayaadka lagu garto waxa ugu muuqo oo waxay tahay shidatu mucaadaatihim lixamalati ahbaari الnabiyi sal ا l slam yani laclaytanka daran ay u haayaan kuwa ximbaarsan akhbaarta nabiga alayh salatu salaam wa ixtiqaarihim lahum iyo xaqiridda ay xaqirayaan wa tasmiyatihim iyaahum iyo magacaabidda ay ku magacaabayaan xashawiya wa jahala wa daahiriya yani xashawiya bay yidhahdaan ahlusunna iyo xashawiya u yaqaanaa jahala bay yidhahdaan daahiriya bay yidhahdaan waa sida hadda nimankan xarakiyinta sida itixaadka kale salafiyiintu ay leeyihin salafiya jadiid waxay ka mid tahay waa min tilka alaqaab waa min calaamaati ahli lbidac ahlu sunnaho alqaab lagu durayo loo sameeyo wuxuu kaloo yidhi alimaam asabuni fi kitaabka hadda aan soo sheegnay ayuu wuxuu kaloo ku yidhi asagoo ka hadlayo cadaynaya calaamaati ahli sunna wuxuu yidhi wa ixdaa calaamaati ahli sunna xubuhum lia'imati sunna wa culamaa'iha wa ansaariha calaamadaha ahlu sunnaha mid kamida waxa waaye buu yidhi jeceylka ay jecel yihiin a'imati sunna iyo culimmadeeda iyo ansaarteeda wa awliyaa'iha iyo kuwa awliyada u ah sunnada wa buqdihum waxaa kaloo calaamadaha ahlu sunnaha lagu yaqaan ka mid ah wa buqduhum lia'imati lbidac waladiina yadcuuna ila annaar naceebkay necab yihiin a'immada ahlulbidaca iyo kuwa dadka naarta ugu yeeraya shiikhaagu marka ahlubidacana waa ammaanaa sida safar iyo salmaan iyo ragga lamidka ah culamaa ahlu sunnana waa duraa maxaa lagu magacaabi karaa taasi marka taasi waxa weeye calaamaatu ahlilbidac yani waa taasi laa shak sida hadda aan soo marnay waxaa tambiih iyo baraarujin marka halkan u baahan waxay tahay waxyaalaha ninkaa uu ka hadlayay waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhaha dadku waa laba qaybood dadku laba qaybood baa loo qaybiya sunno iyo shiica loo qaybiya macnaha ahlu sunna iyo shiica loo qaybiya oo waxaan shiica ahayn cindahum ayagu ahlu sunna kadib wuxuu idhahday waxaa laga saaraya marka ahlu sunnaha khawaarij iyo raafida iyo yani waxaan dhihaa khawaarij iyo jahmiye iyo muctazile iyo noocyadaasuu tilmaamay horta waxaan rabaa inaan baraarujiyo halkan taqsiimkaas inuusan ahayn taqsiim saxiix ah in loo qaybiyo dadka sunno iyo shiico in loo qaybiyo sunno iyo shiico taqsiimkaasna waa isilaax ay caamadu leeyihiin ee maha isilaax ahlulcilmiga ay leeyihiin waa isilaax lilcawaam laa liahli lcilmi wasunna السن عند أهل العلم والسنة وحوى من أخذ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كاسا وحل لنا سنة علماء أهل السنة أكتوذا لكن إن لو قيبيو ذاتك السنة الشيعة أو وحن شيعة أهل الرضا اللي يراهو أهل السنة أو ما يشل السود اللي مثلا أن خوارجته كلا يراهو أهل السنة المعتزلة وأهل السنة الأشاعرة وأهل السنة الماتريدية وأهل السنة أخوان المسلمين وأهل السنة السرورية وأهل السنة اتحاد وأهل السنة تبليغ وأهل السنة كلام كاسي باطل لما يسوى ظاهر وي يعني وكلام باطل آه ظاهر البطلان hadalkaas inuu yahay isilaax caam ah usan ahayn isilaaxu ahlilcilmi waxaa cadeeyey sheikh islaam ibn taymiya kama fi majmuuc lfataawa mujaladka afaraad safxada wuxuu yidhi sheikhu lislaam bal ashharu awaa'ifi bilbidcati araafida awaaifta waxa ugu shuhro badan buu yidhah bidcada ugu shuhrooba raafidada xataa ina alcaamata laa tacrifu min shicaari lbidaci ila rafd wsunni xataa caamadu wuxuu yidhahdaa shicaarka ahlulbidaca kama yaqaanaan ilaa rafdi iyo sunni mooyaane raafidi iyo sunni intaasay yaqaanaan fi isilaaxihim isilaaxoodu waxa waay yani wasunniyu fi isilaaxihim wuxuu yidhahda macnaha laa tacrifu min shacaa'ir albidac ila arafd yani caamadu ma taqaano shacaa'irta ahlulbidaca kama taqaano ila rafd raafidinimo mooya wax kale ma taqaano wasunniyu sunniguna fi isilaaxihim fi isilaaxi man yani fi isilaax alcawaam ma aha fi isilaaxi ahlilcilmi waa fi isilaaxi alcaama istilaaxoodu waxa waaye sunniga man laa yakuunu raafidiyan cid aan raafidi ahayn waa istilaaxa caamadu cid aan raafid ahayn sunni bay yidhahdaan marka istilaaxaas waa istilaax caamo caamo goormay hogaan u noqotay marka diinta yani caamo diinta islaamka ma hogaamiso diinta islaamka waxaa hogaaminaya waa ahlulcilmiga cadaynaya ahlulcilmiguna raafidada kaliya uma yaqaanaan ahlubidaca ahlu sunna waa hum aladiina akhaduu lkitaaba wasunna calaa fahmi salafi lumma kuwaas ahlu sunna wixii intaa ka soo hara waa ahlulbidac wixii kuwa ka soo hara waa ahlubidac marka istilaaxaas sidaa ha loo fahmo ayib taa markaan ka gudubno waxyaalahu soo hadal qaado waxaa ka mid ah asoo difaacaya kalaamkii hadda aan soo marnay ahaa inuu shariif cabdinuur yiri laga qaadan maayo umuur siyaasa laga qaadan maayo culimmada sacuudiga ayuu wuxuu yidhaahday haddii la yidhaahdo caalimkani laysa bijayidin fi hada alfan way banaanta in la yidhah macnaha waxaa caadiya buu leeyahay in la yidhahdo sheekh fulan fankan kuma fiicna maalan markaasuu wuxuu mitaal ahaan u keenay alimaam albani raximahullah ayaa waxaa la weydiiyey buu yidhi mas'ale fara'idka ku tacalluqda markaasuu buu yidhi is'alu lculamaa culamada weydiiye suyuuti wuxuu yidhahda wuxuu yidhahday xisaabta anugu ma wanaaji aqaan oo fiirsa talbiiskaas macnaha wuxuu ka dhigayaa kalaamkii shariif cabdinuur inuu la mid yahay mas'alad faraa'ida ma aqaano inuu yidhi masalan albani iyo inay la mid tahay suyuuti uu yidhahda xisaabta ma aqaano qowlka ninkan waxaa ka laazimaya oo hadalkiisa ka dhalanaya haddii sidaa tahay alimaam ibnu baaz macnaha waxa waye masaa'il lfiqh ma yaqaana miya ila masalada waa min masaa'il lfiqh masaladan waxay ka tirsantaha min masaa'il fiqh fiqhigana sida loogyahay fi hada alcasri ragga ugu weyne ugu faqiihsan casrigana waa alimaam ibnu bazi alimaam ibnu cusaymiin wey ayagana waa raggu ula jeedo u leeyahay masaaishaas lagama qaadan karo masaaishaas lagama qaadan karo raggu leeyahay waa aimadaas iyo rag kale oo yani ayaga lamid ah oo macnaha culamo waaweyn culamaa alkibaar ah yani culamo aad u waaweyn ah ayuu wuxuu ku tilmaamaya inaan laga qaadan kar yani laga aan laga qaadan karin masaa'il siyaasa midda kale sheekhaagu muusan dhihin ma yaqaanaan masaa'ish mas'aladaas laakiin muxuu yidhahda buquudaa saaran farqiga udhexeeya caalimka inuu yidhahdo masaladan faradii yani faraa'idka anigu ma aqaan albaani daqdi ma saarnay lakin wuxuu yidhahda masaladan culamada weydiiya suyuudi wuxuu yidhi xisaabta ma wanaaji aqaan daqdi ma saarnay laakiin maxay wuxuu ka wadaa kalaamkiisa ah duquud baa saaran macnaha waxa waaye duquud baa saaran waa hadal waadix ah oo sidii dawladda uu ay amartay u fadwoodaan macnaha waa sidaas culamada sacuudiga wuxuu ku tilmaamay inay tahay inay yihiin culamaa alxukuuma wuxuu ku tilmaamay inay yihiin culamaa salaatiyin waa la yaqaanaa tucuunaadka shariif cabdinuur oo oo dacniyo culamaa ahli sunna wuxuuna culamo u yaqaanaa asiga waa safar iyo salmaan iyo nimanka takfiiriyiinta ah ayuu culamo u yaqaanaa haba yaraatee hadalkaas hadal la ta'wiili kara ma aha hadalkaasna waxaa ka hadalkan aad sheegaysana waxaad ka dhaadhicinaysaa waxaa waye un qofaan diinna waxba ka aqoon oo xataa garaadkiisu liito ayaa hadalkaan ka dhaadhici kara in la yidhaahdo culamaa sacuudiya masaladaas lagama qaadanayo yani umuur siyaasa sababtoo aad buquudaa saaran inaad kala mid dhigto albaniya yidhi masaladan faraaidka culamada hala weydiiyo iyo suyuudi yidhi xisaab ma aqaano taasi ciday ka dhaadhacaysaa loo sheegaya laakiin waxa waye haba yaraatee difaacagaasi iyo talbiiskaagaasi ma ku anfacayo laa yanfacuka talbiis talbiis haba yaraate waxba kuu tari maayo sheikhaaduna talbiisku difaacu noqon maayo ee waxaa waajib ku ah sheikhaada inuu kalaamka ka toobad keeno kalaamkaana sidaan kusoo marnay aimatu salaf hadalkooda waxa waye waa min calaamaati ahlilbidac in la tacniyo culamaa ahli sunna waa min calaamaati ahlilbidac ayib wuxuu yidhahday uu soo qaaday ninkan dhacdhiciisa badanoo waa tartaar yani marba dhinac buu ku boodaa wuxuu galay maqraawi maqraawi buu soo qaaday inkastoo qadiyatulmaqraawi meesha aysan ku jirin marka horeba laakiin uun marba meel buu madaxa la gelaya wuxuu yidhahday waxay yidhaahdeen maqraawi waa takfiiri sababto ah wuxuu yidhi dadku waa fusaaq dadku waa fusaaq sababtoo ah dadku waa fusaaq markaasu wuxuu yidhi laa yunkiru hada ilaa jaahil qof aan jaahil ahayn ma inkirayo inay macnaha dadkaan dhammaantood ay fusaaq yihiin horta hadalkaani wuxuu kutusayaa inuu bashiir shilin takfiiriya uya wuxuu isqariyaba hadalka waa kasoo boodboodaya waa kasoo dhacdhacaya inuu takfiiriya cadaynaysa maqraawi ninka la yidhaahdo culamaa ahlu sunna waxay ku yani ku qabsadeen masaa'il badan oo tusaysa inuu takfiiriya masaa-ishaas lagu qabsado waxaa ka mid ah shariid cinwaankiisa la yidhahdo waxyaala yani masaa-il yani waxyaala lagu qabsado uu yidhi waxaa ka mid ah uu ku sheegay shariid cinwaankiisa la yidhahdo aqwaalun wa maqaalaat wuxuu yidhi laa yuujad laa yuujad alislaami aljimaaci laheli maayo buu yidhi maanta islaam jimaaci ah oo jamaaca dadku ay yihiin macna liana alislaam alaan fardi alislaam aljamaaci mafquud saas buu yidhi islaamka maanta jira wuxuu yidhi waa fardi laakiin islaam alislaam aljimaaci islaamnimadii jimaaciga ahayd mafquud macnaha mujtamac la dhahayo waa islaam waa muslimiin maanta wuxuu leeyahay waa mafquud islaamnimada iyo muslimnimada la sheegayna waa fardi bimacnaa hebelaa muslimi hebelaa muslim afraad afraaddan dabcan wuxuu ka wadaa wixii takfiiriyiin asigoo kale ah ayib wuxuu yidhahday mundu zamaan alislaam aljimaaci mafquud mundu zamaan mawjuudu lan'aan qanaacaatun fardiya maanta waxaa jirta buu yidhi qanaacaad fardiya baa jira kalaamkaas muxuu kutusaya inuu takfiiri quxaya hadalkaasi waxaa kutusaya inuu takfiiri quxaya takfiirkaas marka haddaad ku difaacaysid waxaa muuqata in adiguna takfiiri asiga la mid aad tahay waana sidii la yidhiyo yani kamaa qiila atuyuuru calaa ashkaaliha taqacu yani tuyuurtu calaa ashkaaliha taqacu shimbirba shimbirkiisa ula hadaabatay yidhahdaan soomaalidu macnaha difaaca aad maqraawi difaacaysa waxay kutusaysaa inaad tahay takfiiriyun mithlu ayib hadda anagu kuma jirno inaan ka hadlnaa maqraawi laakiin asigaa soo hadal qaaday halkaasaan oga gudbaynaa misaalkaasaan oga kaaftoomayay ninka la yidhaha maqraawi culumaana radisay maqraawi xaalkiisana caddaysay hadda waxba ku dheeraan mayno shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fi majmuuci alfataawa markuu ka hadlayay wuxuu yidhahday annaasu fi lfaasiqi min ahli lmillati mithla azani wasaariq washaaribi wanaxwihim alaaata aqsaam dadku wuxuu yidhi waa saddex qaybood markii laga hadlayo qofka faasiqa ah oo ahli millaha kamid muslimiinta kamid way ku qaybsameen dadku kanzaniga ah iyo saariqa iyo shaaribka ummadan kamid ah dadku waxay ugu qaybsameen saddex qaybood tarafaani waa wasat laba dhinac iyo wasat bay noqdeen buu yidhi qolada hore waxa weye waxay yidhahdeen buu yidhi laysa bimu'minin biwajhin min alwujuh qofka yani saariqa ah iyo qofka shaaribka khamrada caba iyo qofka zinaysta mu'min maba aha biwajhin min alwujuh uma min haulaai man yaqulu huwa kafirun kalyahuudiyi walnasraaniyi wahum alkhawaarij wuxuu yidhahda kuwaas waxaa ka mid ah kuwa dhahaya waa gaal sidii oo yahuudiya nasaaru la mid yaha qofkaas sida khawaarijto kale waa qowl khawaarij qolo kalena waxay yidhahdeen fi manzila bayna almanzilatayn wahiya manzilat lfaasiq walaysa huwa bimu'minin walaa kaafir mu'minna maaha gaalna maaha bay yidhahdeen waana muctasilada qoladaas ilaa uu yidhi shaykhu lislaam wahada min maqaalaati ahli lbidac alati dala alkitaabu wasuna waijmacu saxaaba wtaabicuun waijmacu saxaabati wataabiciina lahum biixsaan calaa khilaafiha wuxuu yidhahda waxay ka mid tahay aqwaasha ahlulbidaca ee tusayaan kitaabka iyo sunnada ijmaca saxaabada iyo taabiciintaba khilaafkooda ay tusayaan ثم ذكر الأدلة شيخ الإسلام markaa kadib adiladii buu sheegay maqraabo marka ama waa muctazila ama waa khaariji يعني إما إنه يرادوه dadka dhammaantood waa wada kufaar oo macnaha waa kal yahuudi wanasaara oo markaa noqdo khaariji sariix ah waa ima inuu yidhaahdo waa manzila bayna almanzilateen oo markaa noqdo muctazile ilaa hadalkiisa wuxuu yidhi maanta ma jiro alislaamu aljimaaci mafquud buu yidhi islaamkii jimaaciga ahaa maanta ma jiro waxaa jira qanaacaad fardi ah hadduuse islaamka jimaaciga jira dadkii xaguu u saaray marka ima inuu u saaray ila alkufri uu yidhaha waa kalyahuudi kalyahuud wanasaara markaasna waxa waye waa khaariji yani khawaarijnimadiisu ay waadix tahay taasaana taasaana qowlkoodu yahay ta labaad waxa weeye inuu yidhaha waa manzila bayna almanzilatayn waana qowl almuctazila marka mid walba u qaataba wa kilaahumaa murun labaduba waa laba qaraar way mid macaani ma jirto qowlka uu yidhi marka ninkan bashiir sheer laa yunkiru hada ilaa jaahil waxaan leenahay laa yuqiru hada alkalaam ilaa khaariji yani hadalkaasi ma qirayo ilaa lin khaariji ah mooyaane sababtoo ah hadihi caqiidat lkhawaarij liana hadihi caqiidat lkhawaarij waa caqiidada khawaarijta lagu yaqaano wey wuxuu ayaalaha uu yidhi waxaa ka mid ah ninkaani bashiir shiil wuxuu yidhahday asheekh cuthmaan wuxuu yidhi ina shariif cabdinuur ahnaa calaa safarin wa salmaan shariifku wuxuu ammaanay safar iyo salmaan ninkaa mulabiska wuxuu yidhi duruusta shariif cabdinuur way badan tahay oo lama koobi karo safar iyo salmaanna wuxuu ku ammaanay buu yidhi kelimad ama laba kelimadood ma hal kelimad iyo laba kelimad oo ku ammaanay ayaan uga tegaynaa sheekha yani ma waxaan leenahay ahlu sunnaha waa ka baxaya kelimad iyo laba kelimadood awgeed miyuu ahlu sunnaha uga baxaya markaasuu yidhi hada laysa min manhaji salaf buu yidhi manhaji salafka kama mid aha in looga saaro hal mas'alo ama laba mas'alo ama hal ammaan ama laba ammaan in looga saaro waxaan leenahay bal hada min samiimi manhaji salaf manhaji salaf ayuuba ka mid yahay waana looga saaraya ahlu sunnaha ammaanidda u ammaana ahlubidac waxa anagu leenahay maaha taas wax culammadu ay yidhaahdeen wey qofkii ammaana ahlulbidaca fahuwa minhum ahlubidacuu ka mid yahay waana imaa doonta kalaamu ahlicilmi alimaam abu cuثmaan aلsabuni fi caqiidat salaf waasxaabi اlxadiid wuxuu yidhi asoo cadaynaya ariiqatu ahli اlxadiid maca ahli اlbidac ahlulxadiidka siday ula dhaqmaan ahlubidaca asoo cadaynaya wuxuu yidhi wayubqiduuna ahla اlbidac wa ahlu sunnihi waxay u caroonayaan buu yidhi inacan ahlubidac aladiina axdaثuu fi اdiini ma laysa minhu walaa yuxibuunahum walaa yasxabuunahum walaa yasmacuuna abaaطilahum waxay nacayaan buu yidhi ahlubidicii ee diinta kusoo darriyey waxaan ka mid ahayn ma jecla ahlubidaca way necab yihiin walaa yasxabuunahum lama saaxiibaan walaa yasmacuuna abaailahum baailadooda maqmaqlaan allatii idaa marat biاlaadaani wawaqarat fi lquluubi darat wajarad ilayha min alwasaawisi waalkhataraati alfaasida maa jarad wuxuu yidhaahday ma dhegaystaan baailkooda baailkaasoo haddii dhaguhu ay soo maraan qalbigana uu ku sugnaado dhibaataynaya una soo jiidaya wasaawis iyo waalkhataraati alfaasida maa jarad waxay soo jiida usoo jiidaysa macnaha wasaawis iyo khatarad waxyaala qalbiga kusoo dhaco yani shukuuq iyo wasaawis qalbiga usoo jiidaysa maa jarad waxay soo ji yani soo jiida ayay usoo jiidaysa oo dhibaatooyin ah ma maqlayaan marka kalaamkoodana ma dhagaysanayaan iyo abaatiishooda maxaa ka mid ah min calaamaati ahli sunna walaa yuxibuunahum walaa yasxabuunahum walaa yasmacuuna abaatilahum bal yubqiduuna ahli lbidac waa u caroonayaan marka inay ammaanaha iska daayo waaba necab yihiinba inay ammaanaha iska daayo waa necab yihiin taas waa calaamaatu ahli sunna markaasuu yidhi wafiihi anzala qawluhu tacaala وإda rأyta اlذina ykuduuna fi آyaatina faأcriض canهm xatى yakuduu fi xadiiثi غayr aلآية wuxuu kaluu yidhi alimaam asabuni kitaabka hadda aan soo sheegn wuxuu kaluu ku yidhi asoo cadaynaya calaamaati ahli sunna wuxuu yidhi waاtafaquu maca dalik ahlu sunnuhu waxay isku waafaqeen cala alqowli in la yidhaho biqahri ahli اlbidac ahlubidac in la qasbo waidlaalihim in la duleeyo waإkhzaahim in la hoojiyo waibcaadihim in la fogeeyo waiqsaa'ihim in la dheereeyo watabaacudi minhum in laga fogaado wa min musaaxabatihim iyo la saaxiibidooda in laga dheeraado wa mucaasharatihim iyo la noolaashahooda wataqarubi ila allahi alla loogu dhowaado bimuhaajaratihim hijrooda la hijray in laga dheeraanayo marka kalaam ahlu sunna waa waadix yani ahlu sunna waxayba isku waafaqeen ahlu sunnaha isku waafaqeen marka ahlu sunna hadday iswaafaqeen waxa wixii ittifaaqaas aan ku jirin waa ahlu bidac marka ahlu sunna waxay isku waafaqeen ahlu bidaca in la qasbayo in la duleeyey in la dheereeyey inaan la soo dhawaysan inaan lala saaxiibin waa min calaamaati ahli sunna ama ahlulbidaca taas cagsigeeda wey oo ahlubidaca waxaa lagu yaqaana inay ahlubidaca ammaanaan inay ahlubidaca weyneeyaan kama qaala nabiyu alayh salaatu wasalaam alarwaaxu junuudun mujanada maa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf nabiga ala slam wuxu yidhi arwaaxdu waa junuudun mujanada ay majmuuca bimacnaa waa ciidamo la kulmiyey wey culama waxay ku fasireen junuudun mujanada bimacnaa markii alla subxana watacala khalqiga abuurayay qolo walbay qolada dabciga waafaqayaan waa la iswaafajiyey macnaha yani ilahi wuxuu kala abuuray dad isfahmi kara ee dadaan isfahmi karin wuxuu yidhi nabigu maa tacaarafa minha italaf wixii isgartaa way isku soo dhawaadaan ta'aluf baa ka dhaxeeya wamaa tanaakara minha wixii is-inkarana ikhtalafa way iskhilaafaan marka ahlubidaca tacaaruf baa ka dhaxeeya way isu soo dhawaystaan way is ammaanaan bacduhum libacd qaarkood qaarka kale ammaanaan ama kelimad ha ku ammaano ama laba ha ku ammaano ama saddex ha ku ammaanee athanaa cala ahli lbidac waa min calaamaati ahli lbidac in ahlulbidac la ammaano waxay ka mid tahay min calaamaati ahlilbidac waxaa la weydiiyey alimaam alcalaama ibnu baaz raximahu llahu tacaala raxmatan waasica marka soo yani sharaxa uu sharxay likitaabi fadl islam kitaabka la yidhaha fadl islam uu leeyahay sheekh maxamed yani sharaxiisa ayaa waxaa lagu dhex weydiiyey waxaa la yidhi su'ila yani sheikha waxaa la weydiiyey caman yufni cala ahli lbidac wayamdaxu hal ya'hudu xukmahum qofkii ahlulbidaca ammaana ee yani ahlulbidaca ammaana mas ahlulbidaca xukunkooda ma qaadanaya sheikha wuxuu ku jawaaba nacam maa fiihi shak hadalkaa u fiirso qofkii ahlulbidac amaana lama wey muusan dhihin sheikhu hadduu saddex ku amaanay hadduu afar ku amaanay iyo hadalkaas waxaa waaye waa min sarsaratikee ka midta hal iyo laba iyo saddex iyo midna afar iyo midna kumuusan qaydin sheikhu wuxuu yidhaahdaa nacam maa fiihi shak qofkii ahlulbidac amaana shaki kuma jiro inuu ahlulbidaca ka mid yahay man atnaa calayhim qofkii ahlulbidaca amaana wamadaxahum fahuwa daacin lahum ayagoo dadka ugu yeeraya yadcuu lahum hada min ducaatihim nas'al allaha alcaafiya kani wuxuu ka mid yahay buu yidhi min ducaadooda buu ka mid yahay nas'al allaha alcaafiya marka idan sheekhaaga shariif cabdinuur waa min ahli lbidac addaaciina ilaa ahli lbidac wuxuu ka mid yahay ahlulbidaca dadka ugu yeeraya ahlubidaca inay yani kalaamkooda ay qaataan saasna waxa waa waxa hadalkaas aan ku leehay waa binasi kalaami ahli lcilmi ahli cilmiga hadda caddeeyeen sida kalaamka hadda ibnu baaz ba waadix ku ah sheekh ibnu baaz wuxuu leeyahay qofkii ahlulbidaca amaana waa daacin ila lbidac marka xukunkooduna qaadanaya halkaa waxaa ku siisaa marka sheekhaaga xukunkooda culamada ilan ku xukumeen wuxuu kaloo yidhi waxyaalahu yidhi waxaa ka mid ah waxaan raacraacay buu yidhi ilan sarsaradiisa iyo kufkufkiisay ka mid tahay wuxuu yidhaahda waxaan raacraacay ruduudii asheekh rabiic marka uu ka hadlaya uu ku radiyey safar iyo salmaan wuxuu leeyahay buu yidhi markuu safar iyo salmaan sheegayo wuxuu leeyahay akhuuna dictor safar akhuuna dictor salmaan yani akhta akhuuna dictor safar akhta wa akhuuna dictor salmaan akhta markuu ka hadlaya wuxuu yidhaahday cadnaan carcoorna wuxuu leeyahay waa munaafiqun xisbiyun khabiisun qutbiyun markaasuu yidhi ninkii bashiirku wuxuu yidhi maa haada yani hadalkan waa maxay maxaa ninkaan nasaa loo leeyahay kuwaas kalena akhuuna dictor loo leeyahay yani wuxuu tilmaamayaa ama uu sheegay in ay tahay sheekh rabiic inay ku jirto casabiya oo u tacasubayo ahlubilaadkiisa oo wuxuu leeyahay salmaan iyo safar waa sacuudiyaan waa nima laba ninoo waa sacuudiyaan ah wey laakiin ninka la yidhahdo cabdinaa arcoor maadaama uusan sacuudi ahayn hadalladaas ayuu sheikhu kula hadlay yani taa waxay kutusaysaa qubxiga iyo yani khubtu niya niya xumada ninkaa ku jirta waxaan leenahay horta ninka la yidhahdo asheikh alcalaama almujaahid asheikh rabiic ibnu haadi almadkhali xafidahu llah qofka uu tacninaya marka ninkan jaahilka ah biarfin khafiin oo ku tacninayo sheekh horta rabiic muxuu yahay sheekh rabiic waxaa ammaanay jamaacatun min culamaai almucaasiriin waxay ammaaneen ama yani waxay ammaaneen sana'an cairan ammaan aad u wanaagsan bay ayay ammaaneen waxaan sheegaynaa marka ma koobi karno ammaanta ay ammaaneen aad bay u fara badan tahay laakiin qaar ka mid ah ayaan tilmaamaynaa si loo ogaado qadarka sheikhaas munxarifkaana uu ogaado qadarka sheikha hadduusan hore u aqoonin haddii asiga uusan ku cibro qaadanayna si qayrkii ay ugu noqoto cibra in waxaan rabnaa aan wax yar ka tilmaamno culummadu waxay ka yidhahdeen bal horta sheekh rabiic asheikh alimaam almuxadis moxamed naasir uddiin alalbani raximah allahu tacaala waxaa la weydiiyey sheekh rabiic iyo sheikh alimaam muqbil ibn haadi alwaadici labadaa nin ka warran baa leeyahay yani rabiic iyo muqbil labadaas sheekh ka warran wuxuu ku jawaabay sheikh اlalbani raximah اllah wuxuu yidhi naxnu bilaa shaki naxmad اllaha caza wajala an sakhara lihadihi اdacwa الصaalixa alqa'ima cala اlkitaabi wالsuna cala manhaji salafi صaalix ducaatan cadiidiin waxaa shakila'aana buu yidhi inaan alla uga mahadinayno inuu alla dacwadan saalixada ah ee ku taagan cala alkitaabi wasuna cala manhaji salafi صaalix inuu alla yani u sakhiray ducaad dhowr ah في مختلف البلاد الإسلامية أو البلاد الإسلامية يعني كل السجن بلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي وأتاجن بوير هذا فرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم أي أذو يرتهب ويردد ويستاجع عالم الإسلام كمانت مركز وير فالحط على هذين الشيخين إلا بدأ شيخ للتناقص أي الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح بنفس الإمام الألباني الشيخ ربيع وحو كمل يهي من دعاة الكتاب إلى والسنة من من الدعاة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وعرى الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج وحي كانوا أتاقيه لبضاء الشيخ لبقال لك أن إلا ربك الذي يعني الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح كو خلاف المنهج كان صحيحة هو كما لا يخفى in labadaa sheekh yani lahoos loo dhigo oo la tanaquso kamaa laa yakfaa cala aljamiici inamaa yasduru sidaan dhammaan ka qarsoonay wuxuu yidhi wuxuu kasoo fulaya tanaquskaasi min axadi rajulayn laba nin midkood imaa min jaahilin aw saaxibi hawa imaa inuu yahay nin jaahil ah ama inuu yahay nin saaxib hawa wuxuu yidhahda aljaahilu yumkinu hidaayatah jaahilka waxaa suuragal buu yidhaahday hanuunkiisa yumkinu waxaa suuragal hidaayatuhu in la hanuuniyo liannahu yadunnu calaa shayin min alcilmi faida tabayana lahu alcilmu asaxiix ihtada sababtoo ah jaahilku wuxuu u malaynayaa inuu shay min alcilmigi ku sugan yahay haddii cilmiga saxiixa u caddaadana wuu hanuunaya ama saaxibu lhawa falaysa lanaa ilayhi sabiil wax wadaahoon u laynahay male buu yidhahday ilaa an yahdiyahu allahu tabaaraka wa tacaala ilaa inuu alla hanuuniyo mooyaan wadda kale uma hayna annagu fa haaulaai aladiina yattaqiduuna shaykhayn wuxuu yidhahda kuwa intiqaadaya labada sheekh kamaa dakarnaa ima jaahilun fayucallam ima inuu yahay jaahil oo markaa wax la baro waimaa saaxibu hawa fayustacaadu billahi min sharih waima inuu yahay saaxibulhawa alla shartiisa laga magan galo wanatlubu min allahi ima an yahdiyahu waima an yuqsima dahrah allana waxaan ka baryaynaa buu yidhan weydiisanaynaa inuu hanuuniyo ama dhabarka uu ka jabiyo ima an yahdiyahu allah waima an yuqsima dahrah annaga marka waxaan ku leenaha lihada lmunxarif ima an yahdiyaka allah waima an yuqsima dahrak sababtoo ah kalaamkiisu waxa way acni uu acninayo fi sheekh rabiic xafidahu llahu tacaala waracaah marka tacniga uu tacninayo ima an yahdiyahu allah wa ima an yuqsima dahra sida imaam albani uu yidhi ayaa anaguna leenahay sidaasoo kale alimaam alcalaama muqbil ibnu haadi alwaadici raximah llahu tacaala wuxuu yidhi fi shariid alasila asuniya licalaamati diyaar alyamaniya cajalka ciwaankaas leh ayaa waxaa yani waa as'ilo shabaab aaif shiiku weydiinayaan ayuu wuxuu shiiku ku yidhi yani fi dimni shariid waxyaaluhu yidhi waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhahday min absar الnaasi biاljamaacaat وبdkن الجماعات في hda الcصر الأخ الشhيk ربيع بن hاdي المdلي xaفiظh الله dadka yani uga aragtida badan jamaacaadka iyo wuxuu yidhahda dahanka jamaacaadku ay leeyihiin casrigaani qofka uga aqoonta badan uga aragtida badan waxa waay buu yidhi alakh sheekh rabiic almadkhali xafidahu llahu tacaala marka wuxuu yidhi man qaala lahu rabiic ibnu hadi inahu xisbiy fasayankashifu lakum bacda أyaami anahu xisbiy qofkii sheekh rabiic yidhahda waa xisbi maalmo kadib waxaa kuu cadaan doonta buu yidhi inuu xisbiya hadalkaasna wuxuu nas ku yahay ammaanta alimaam muqbil ibn hadi lwaadici uu ammaanayo asheekh rabiic waxaan baraarujinayaa marka ninka munxarifka hadalkiisa waxaa ka mid ahay inuu yidhaahday sheekh rabiic bu wuxuu yidhaahday sheekh rabiic waa caalim markuu durayo dhanna waa ka duraya dhanna wuxuu iska dhigaya wax ammaanayo wuxuu yidhahda waa nin caalim ah toddobaatan sana buu cilmigu soo dhex jiray laakiin in la yidhaahda kalaamkiisa waxa in kalaamkiisa muqadas laga dhigo oo la yidhahdo qofka hadduu ka hadlo walow bacdaxiin waa caddaan doona hadalkaasu sax ma aha buu yidhi hadalkaasu sax maaha buu yidhi waxaad mooddaa inuu ishaarayo kalaamkii imaam alwaadici muusan sheegin laakiin kalaamkii sheemobil buu ishaaraya sida ka muuqata hadalkiisa waxaan leenahay kalaamkii sheemobil raximah llahu tacaala waa xaq iyo sawaab lagamana wado taas macnaheeduna ma aha in sheekh rabiic qayb ka ogyah laakiin ujeedada waxay tahay waa mujarab yani waa mujarib oo in badan wuxuu tajrubeeyey xisbiyiinta wuxuu yaqaanaa khiyaanaadkooda wuxuu yaqaanaa makrigooda wuxuu yaqaanaa talbiiskooda wuxuu yaqaanaa kadibkooda taa ayaa waxay keenaysaa inuu in badan dadka uga aqoon bato sheekh muqbilna uu yidhaahdo waa cadaan doonaa qofkii yani sheekh rabiic ka hadlo waa cadaan doonaa xaalkiisa ujeedada waa taa bimacnaa waa tajruba waa lagu ogaaday laakiin ujeedadu ma inuu qaybka ogyahay hadalkaas waxa waye intiqaadkaas waa fii hayri mawdici oo ninka uu ku intiqaaday kalaamkaasi wuxuu yidhahda amaa qowlka uu yidhi sheekh rabiic cadnaan markuu ka hadlaya wuxuu yidhi waa munaafiq oo xisbiyun khabiisun qutbiyun safar iyo salmaanna hadalku u jilciyey ila macnaa kalaami waa sidaas safar sama hadalku u jilciyey hadalkan wuxuu ku adkeeyey ninka la yidhaahdo cadnaan carcoor asoo markaa lahaya soo dhahaya markaa insaaf baa loo baahan yahay waxaan leenaha sheekh rabiic xafidahu llahu tacaala dhammaan horta raggaa wuu ka hadlay wuxuu ka hadla safar iyo salmaan kutubuu ka qoray wuxuu ka hadlay ninka la yidhaahdo kutubadu xataa ku radinaya waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaahdo jamaacatun waaxida laa jamaacaat yani jamaacatun waaxida laa jamaacaat kitaabkaas ayaa ka mid a kutubtu ku radinaya safar iyo salmaan iyo raggaas marka dhammaantood ka sidaasoo kale wuxuu shiiku ka hadlay oo caddeeyey xaalkiisa ninka la yidhaha cadnaan carcoor laakiin cadnaan carcoor fidnadiisa iyo dhibaatada uu dacwa salafiya u geystay way ka weyneed dhibaatada ay salbaan iyo safar ay u geysteen dacwa salafiya sababtoo cadnaan carcoor wuxuu ahaa nin u nisba sheeganaya salafiyiinta oo le salafi baan ahay haddana maca daalika khiyaanaad iyo makri salafiyiinta kula dhex jira cadowga daakhilkaana waa ka xun yahay cadowga khaarijka kaa joogay aan salafigayn xaalkiisu caddaaday marka safar iyo salmaan cinda ahli sunna xaalkooda waa caddaa laakiin ninkii la yidhahda cadnaan carcoor kaana yatasatar bianahu salafi wuxuu isku asturi jiray inuu salafi yahay culamada salafiyiintu imaa jiray muqbil yani ibn baas buu u tegay albani buu u tegay meelahaasu wareegaya intaasoo isku asturaya inuu salafi yahay wa fi lxaqiiqana waa nin takfiiriyo khaariji ah taa ayaa waxaa keentay sheikhu inuu hadalka ku kululeeyo taana waxay keentay inuu sheikha xaalkiisa cabdi hadalka uu ku kululeeyo qofna qofku ka shar badan yahay waxa weeye wax- yani waa hadalka waa looga kululeen ogya sababtoo ah xaqiisaa sidaa xaqiisaa sidaa ah Een, in la yidhahdo marka waa qudbi iyo waa khabiis iyo waa khaarijiya macnaheedu taas waa saxiix taas waa saxiix inuu khaariji yahana way caddahay inuu qudbi yaha way caddahay khubsiga ku jirana way caddahay ninka la yidhaha cagnaar coor waxyaalaha caddaynaya khaarijinimadiisa waxaa ka mid ah muxaadaro uu hadda ka hor ku galay een, sidaan maqlay holanda meel la yidhaah muxaadaro uu ku galay yani bil ramadaan sanadku markuu ahaa kun afar boqol toban iyo sagaalkii ayuu wuxuu yidhaahdee baynii wa baynakum sirun aniga iyo idinka wuxuu yidhaha waxaan idinku siraysanaya maxaa la siraysanaya hadduu xaq wado wuxuu idinku siraysanayaa buu yidhi markaasuu yidhi dawaahiru nusuusi maca alkhawaarij adilada daahirkeeda khawaarijtay la socotaa buu yidhi mitla xadiid laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wahuwa mu'min hadalkaasi waxay sariix ku tahay difaacuhu can alkhawaarij khawaarijtii uu difaacaya wuxuu kaluu yidhi shariir ciwaankiisu yahay wuxuu ku yidhaha takfiir bayna tacsiili wa tajhiil wuxuu yidhi ukhfiikum siran waxaa idinkugu qarinayaa buu yidhi si sir ah ana dawaahir aladilla macahum yani maca alkhawaarij dawaahir aladilla khawaarijtay la socotaa wahiya qawiyatun buu yidhi adiladooduna waa qawi buu yidhi waa xooganta sidaasoo kale cajal uu bixiyey alwaxda alislaamiya ayuu wuxuu ku yidhi asoo ka hadlaya een, qowlka alla subxaana wa tacala waman yacsi allaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abadan wuxuu yidhaahday alaaya waadixa fii daahiriha ana man facala macsiyatan man casa allaha caza wajalla ou casaa rasuulahu sala alla alay slam kaana min alkhaalidiina fi nnar ayadoo la kala qaadaynin yani wuxuu yidhi qofkii ilaahay caasiya alla ya rasuul qofkii caasiya wuxuu ka mid noqonaya dadka naarta ku waaraya markaasuu yidhi famaa xujatukum ya ikhwa cala alkhawaarij hadihi xujat lkhawaarij famaa xujatukum kan wuxuu yidhi waa xujada khawaarijta adinka maxaa xujo idin ah yani waa difaac sariix ah ee khawaarijta uu ku dif